maqnaanshaha macalinka labo maqnaanshaha macalinka macalinka waxa uu la maqnaan karaa laba arrimood a xanuun ku yimaada isagoo shakhsi ahaan maalintaa ama maalmaha uu macalinku xanuunsan yahay qasab kuma aha inuu maalintaa ama maalmaha baaqday ugu bedelo maalin ama maalmo kale b ama ba cudurdaar iyo duruuf ku qasbaysa inuu maqnaado haddii ay dhacdo in macalinka duruufo gaara ay soo waajahaan oo uu ku khasbanaado inuu ka maqnaado xarunta waxbarashada waxaa macalinka khasab ku ah in uu beddel sameeyo maalintaa ama maalmaha uu maqnaanayo beddelkuna waxa uu noqon karaa afar arrimood mid ka mid ah inuu macalin kale oo hawsha qabto u soo diro ama inuu ardayda online ku siiyo casharkooda saddex inuu maalin kale ugu beddelo sida maalmaha fasaxyada qaar ka mida afar in ay guruubka waalidiintu ay macalinka fasaxaan beddel la-aan